العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxaan ku jirnay ducooyinkii iyo isticaadooyinkii ama adkaartii waqtiga la seexanayo bal tii baana inoo socotay oon baabkeedii ku jirnay marka wuxuu uhi musanifku raximah اllahu tacaala xadaثna زahayr bnu xarbin qaala xadaثna jariir can suhayli qaala kaana abu صaalixi yaأmuruna إida araada axaduna an yanaama an yadajica calىa shiqihi اlaymani suhayl bn abi saalix baa wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa abuu saalixin wa aabihii abuu saalix ya'murunaa midna fara oo na amra idaa araada marka uu doono axadunaa axadka annaga naga mida an yanaama inuu seexdo an yadajica wuxuu amri jiray waatana inuu u jiifsado calaa shiqihi dhinaciisa alaymani midig uma bacdigeed yaquulu wuxuu ku qowlayaa u odhanayaa oo dee iyadna wuxuu amri jiray inuu yidhaaho uma an yaqul allahuma raba الsamaawaati waraba اlardi waraba alcarshi اlcadiim rabbana waraba kuli shay faaliq alxabi wاnnawa wamanzila اtawraati waاlinjiili wاlfurqaan acuudu bika min shari kuli shayءi anta aakhidu binaasiyatih allahuma anta alawalu falaysa qablaka shay waanta alaakhiru falaysa bacdaka shay وأnت الظاahiر falaysa فوqka شhaي وأnت الbaطن falaysa dunka شhaي اqضi cana الdayna وأغnina min الفqر abu صاalح waa taabici isaga amri jiray awlaadiisii iyo dadkii de alubeytkiisa ayd inaysan la yimaadaan kole sidaan ogaan doonana waa xadiiث marfuuca oo abu hurayre uu kaba wariyey abu hurayrana nebiga salawaat ullaahi wasalaaم عalيه uu kaba wariyey oo rasuulka ilaahay baa amri jiray saxaabaduu amri jiray dee ummaddiisa oo guud ahaa guud ahaanbana farid bay u tahayba inay ducadan dhaba yimaadaan allahuma ilaahayow rabba samaawaati samooyinka kii isagu dee lahaa milkeeyey ku tasarufayey maamulayayow iyo warabba alardi dhulka rabbigiis iyo warabba alcarshi alcadiim carshiga weyn rabbigiisow rabbanaa rabbigayow oo annaga dee rabbigayagiina abuuray na lahaa na maamulayee nagu tasarufayey umuuraha iyagoo dhanna isagu dee maamulkeediiyo islaaxinteediiy ha u qumayeybaa kolley macaani dhowr iyo tobanaba ay kelimata rabbi gaadhsiiyaan ee rabbahuna bimacnaa aslaxahu wa rabba kulli shayin shay kastaba rabbigiisow faaliq alxabbi xubuubta kii kala dilaacinayey ee ka soo saarayay markaa zaracan ow xabigo de waa xubuubtii waa kanoo xubuub yaroo dee dhulka lagu riday ayaa soo baxaysa oo u kaba soo baxayaa nabaadkan iyo zaracan marka dambena yeelanaysa wixii la cunayay xubuub badani ay xababdii yarayd kaba dhalanaysa ilaah baa kala dilaaciyey kana soo saaray taas weeye faaliq alxabi wannawaa iyo laftimireedii oo iyadana geedkan timirta ah ayaa halkaa ilaahay subxaana wa tacaala kaba soo saaray ka abuuray iyadu ka soo markaa dilaaciyey haddaba xabbiga iyo nawada ilaahay dilaacinayey ee xabbigana ka soo saarayay zaracan iyo dee sabuulkanba in nawahana ka soo saaraya geedkan timirta ah iyo wixii uu leeyahay manaafic iyo timirba ilaaha saasow wamanzila atawraati walinjiili walfurqaan towraad iyo injiil iyo furqaan ilaahay soo dejiyayow waa tan ducadii uu ku ducaysanayey ee uu ina baray rasuulkii ilaahay inoo jideeyey ina faray markaan seexanay inaan idhaahno acuudu bika macnaa ilaaha dee khaaliqa baari ah maaligee mudabbirka ah ee umuurahaas oo dhan iyo makhluuq dhammaantiiba isagu lehee abuure ee ku tasarufayayow acuudu bika waan ku magan gelayaa min shari kuli shayin shay kastaba sharkiisa shaygaasoo anta adigu aakhidun aada haysid binaasiyatihi foodiisa adigu kumidee isagu leh maamulaya oo uu isaga qudradiisa iyo suldadiisa waxani ku hoos sugan yahayba matalan dee ah marka dee shay kastana ilaah baa abuuray shay kastaana wuxuu ku sugan yahay taxta suldatihi wa qudratihi marka waa makhluuq dhammaantiiyo wax kastaba wey haddaba shay kasta dee sharkiisaan ka adigu ku weydiisanaya inaad iga magan geliso ad iga badbaadiso allahuma ilaahay o anta alawalu adugu waxaad tahay kii horeeyey baa tahay oo falaysa qablaka shay ee wax kaa horeeyey maba jirto ilaahay isagaa dee ah khaaliqii wax kastaba abuuray wax kastaana waa makhluuqan cadam uba horeeyey haddaba wa anta alaakhiru adugu waxaad tahay kii dambeynayey oo dee bacda fanaa'i اlkhalq falaysa bacdaka shay-un wax adiga dabada ihi maba jiro kolley afartan ismina huwa alأwalu wاlaakhiru wاlظaahiru wاlbaatinu suuraة اlxadiid aayaddii kuba sugnayd waa tii asmaadii kuba timi wa anta ilaahyow aldaahiruka gaalibkaa ee isagu wax kastaba ka sarreeya ayaaba tahay oo falaysa fowqaka korkaaga ma ahaanin shay-un dee ilaahay subxaanaه wa tacaala culuwigaa mudlaqa wax kastaba uu ka sarreeyo wax kastana uu ka qaalib yahay taas baa uba sugnaato wax adiga korkaagii maba jirto anta albaatinu kii isagu baatinkaa waa ka dee almuxtajibu can alabsaar ba weeye qarsoon ee dee waxa weeyaan aan waxa weeye absaar iyo umuur kaleba toona aan lagu haleelahaynba oo taasoo macnuuka ama albaatinu ama alcaalim bikhafiyaati اlumuur labadaba culimadu aayadda iyo halkan dee ismiga way kuba fasiraane oo aayadda siday kuba fasireen baana taa asmaada kuba soo aroortee isagu og waxyaalaha qarqarsoon oo falaysa dunaka adiga aduunkaaga ma aha nin shay un shayna haddaba ilaah iqdi cana dayna iqdi gud cana anaga adayna deynka naga bixin deenkuna waa ruuxa wixii dee dimadiisa laazimayey ee xuquuq ahaayee deenkii ibnu aadam kaba mid ahaa ama xuquuqdii addoommo ay kaba mid ahayn iyo xuquuqdii ilaahayba taas waa guud ahaanba wax alla wixii ruuxa dee laazimaye dimadiisa kuba sugnaayo xaq laguba leeyahay ah taas ee kolkolna wixii dee xuquuqda ibnu aadam baa laguba khaas yeelaaye iqdi cana dayna laakiin dee deynka ilaahay sida xadiidadii aynu soo maray rasuulka ilaahay xajkii iyo taa soomkii iyo weli waa deyn ilaahay deynka ilaahay isagaa ku xaqlay in loo gude u guda oo kale ama la oofiyo waa bal guud ahaan macnaha caamkaa waaba ixtimaalaya dee macnaha caamkaana waaban kuba fasirayna wa agninaa naga kani yeel min alfaqri baahi waa ducadaa weyn ee isticaadadaasi ay kuba sugan tahay baryadan dambe ay kuba sugan tahay ilaahay subxaanaه wa tacaala asmaadiisa xusitaankeeda ay kuba sugan tahay bal haddaba taas buu rasuulka ilaahay amray waqtigaa la seexanayo in lalaba yimaado intaan la seexan iyo iyadoo bal dhinaca midig loo seexanayo horena waa tii casharkii xalay aynu kuba soo marnay dahaaro iyo weysaysi ruuxuu weysaysta waqtigaasuu isagoo daahira uuba seexdo hadduu dee si weyse qabayna taa horuu kuba kaaftoomaya sidan xalayba soo maray welina way noo socdaan haddii ala idhaha adkaartii iyo ducooyinkii taas walow aan dee inta kitaabkeennan kusoo aroortay aanay kuba dhammahayn kolley majmuuco fiicanna xaafid ibnu xajar sharaxiisa khaasatan xadiidka kan ku xiga markuu sharxayo ayuu dee sunanta iyo keyrkoodba waxyaalihii dhacay adciyooyinkii iyo isticaadaadka waktiga seexashada ayuu meelba isuguba keenaaye dee kutubta adkaartuna aimadu ay adkaarta ku khaas yeeleenna ee waxa weeyaan iyadna majmuuco fiican bay sooba arooriyaan bal laakiin weli way noo socdaayo ducadan iyo isticaadadan iyo waxay kaba mid tahayba adkaartii iyo dacooyinkii lala imanayo marka la seexanayo bal welibana amar baa jira amarku dee yaanu wujuub ahaaninbe rasuulka ilaahay faray dadka inay laba yimaadaan dee iyagaanay dantooda to ruuxii hadduu ducadaa kuba ducaysto ilaahay u aqbalo khayrkii adduunyaya khayrkii aakhiraba waa u xasilayaan wa kaana wuxuu abuu saalix yarwi mid wariya daalika waa madkuurkan iyo dee marka la eego ducadan can abi hurayrata can inabiyi sala allahu calayh wasalam oo abu hurayra waa xadiid marfuuca weeye sidaasaa isaguna isagoo ku camal falaya ayuu dadkiisana fari jiray inay laba yimaadaan waxadaثanii cabdالxamiid ibn bayaanin alwasidiyu qaala xadaثanaa khaalid yacni الطaxaana can suhayli can abihi can abi hurayrata qaala anahu qaal kaana rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yamurunaa midna amra idaa akhadnaa markaanu gudagalno aanu tagno madjacanaa meeshan jiifsanayne ujeeddadu aan seexanayne anu firaashka iyagii tagno an naquula inaan idhaahno maxay waa bimili xadiidi jariirin xadiidkan jariir saa'ilkaba warinaya mid laba mid ah yaa sheekhu kol hadduu matigii horraysiiyey waa ikhtisaarsaday waa inoo ixaaleeyey oo waa kaa ka bilaabmayey allahuma raba asamaawaati waraba alardi an imaka kaba soo baxnay wa qaala waxaanu yidhi isagu riwaayadiisa khaalid can suhayl min shari kuli daabbatin anta aakhidu binaasiyatiha oo halkaa min shari kuli shayin taas ayaa beddelkeeda min shari kuli daabbatin oo xayawaankii daabba kasta oo dee sharkeed anta adigu aakhidun mid haye aad tahay binaasiyataha anta aakhidu binaasiyataha sifay u tahay laakiin dee maaha inay meesha sifadan wax baxaya ay jiraan oy mafhuum mukhaalafo leedahayoo wixii aan ilaahay dee aanu isagu ka suudadiisa iyo qudradiisa kuba sugan de ku aan kuwa aan ku sugnayn inay jirto isagu aanu hayn foodeeda waayo makhluuq dhammaantiiba ilaahay subxaana watacaala isagaa abuurayna isagaana le isagaa ku tasarufaya isagaana suldadii iyo qudradii kuba hoos sugan yihiino markaa dee waa taase waa dee shay kastaba way noo caam yeelaysaa daaba dhammaanteed laftigaa horena uu kasii acamsan yahayba oo dee shay wax kastaoo mawjuudaba waa lagu idlaaqa makhluuq dhammaanteed ama dawaab ha noqoto ama wixii kalaa soo gelaya وxdثna أbو كرayb محمد بن العلاء qال xdثna أbو أسامة وxdثna أبوبكر بن أbي شhيبة وأbو كرayب qال xdثna بن أbي عبaydة qال xdثna أbي kilahma عن الأعمش عن أbي صالح عن أbي هريرة qال أنه qال bal xadيiثku waa kii hore lakiin wax yar baa matiga u inoo soo raacin doonaa haddii a la idhaaho oo dee rasuulka ilaahay faطima bintu ay uba timi oy weydiisatay khaadimuu ducadan baray bal kollayna dee kuwo kaloo tasbiix iyo taxmiid iyo inoo dambeeyo weli aaninaan gaadhina way jiraan oo iyadu markaa ay khaadimka weydiisatay rasuulka ilaahay baraybe laakiin ducadu waa tan imakaan hayno xagga sanadka kollay cid cusubi horta ma jirtee markii hore abu usaamu ku joogsaday oo maxamed ibn alcalaa kaba warinayay haddaba maxamed ibn alcalaagii unbuu ku laabmay laakiin abubakr ibn abi shayba halkan laba socda waxaana labadoodani halkii abu usaama abu kurayb markii hore kaba wariyey ayaa waxaa kaloo isagoo abubakarna laba socda ay kaba wariyeen ibnu abi cubayda ibnu abi cubaydahuna aabihii buu kaba warinaya haddaba aabbaha abu cubayda iyo abu usaama labada sanadna markaa kaa hore ayaa ka gaaban oo dee imaka kaa hore sheekha muslim iyo abu usaama un baaba acmash dee markaa ka sokeeyey kan laakiin saddex baa ka sokeynaye labadoodan waa abu cubayde iyo in abu usaamana kilaahuma can ilacmash acmashna wuxuu ka warinaya un waa in markaa abu saalix buu kaba warinaya xadiidkii hore aan kuba soo maray abu cubaydahana in kollay mala mar hore fadaa'il baynu ku soo marray waa meesha labaad ee kitaabka ay kaga sugan yihiin labada nina isdhalay inankana moxamed baa la idhaha aabbahana cabdulmelik ibnu macnin baa la idhaah waana niman dee waa almascuudiyi baaba nisbadooda raacdo waa aalu cabdillaahi ibni mascuud oo dee cabdulmelik ibnu macn ibni cabdiraxmaan ibni cabdillahi ibni mascuud weeye cabdillahi ibni mascuud baa abtirsiinta ay ku gelayaan markaa midna aabbuhuna abu cubaydna waa atbaacu taabiciintii raggii ugu horeeyey inankuna isaguo qolooyinkii atbaacu taabiciinta la kulmay raggii ugu waaweynaa ama uguba horeeyey kuwaasuu noqonayaa inankana moxamed baa la idhaah aabbaana cabdulmelik baa la idhaah baan idhi kollay fadaa'il baynu inoogu horeysay waana meeshii labaad ee kitaabkan kuba aragno mala waa intay riwaayo ku leeyihiin kitaabka can abi saalixin can abi hurayrata qaala abu hurayra wuxuu yihi atad waxaa timi faadimatu faadimo waa bintu rasuuli llaahi salى اllahu عalayh wasalam annabiya nebigay u timi salى اllahu عalayh wasalam tasalu xaal ay weydiisanaysa khaadiman khaadim waa ciddee hawshan guriga ka furata hawsha guryuhuna saa ee waqtiyadan ay yihiin imaka may ahayn oo hawshu aad bay u badnayd aqalada ha yaryaraadeen oo ha koobnaadeene laakiin dee bal kimista ama khubsigaa la dubanayaa wa bal ka soo qaad hadduu heed yahay oy kaba dubanayaan waa heediyo sideediyo la tumo oo bal maalan haddana la ridqo oo dib loo dubo oo hawl dheer bay ahayd oo dee taas dadkeenuba ama ay dee ahaan jireen markii hore oo waxaan dee wax diyaaro uu ruuxu soo qaadanaya wuxuu diyaarsanay may jirin biyo guri u yaalla may jirin abigina waa lasoo dhaaminaya hawshii kale markaa waxay tahay dee daxnigii iyo khabsigii iyo bal waxa weeyaan karintii iyo in waxa weeyaan biyo soo dhaamintiyo ti iyo waa dee hawl rafaad badan bayd waana bintu rasuulillahi sala allahu alayh wasalam caalina faqiir buu ahaa oo wax khaadimo u diyaarin karayay may jirin oo khaadimo u diyaarin karayay may jirin bal dee xadiid baa inoo dambeeya insha allahu tacaala iyo iyadoo rasuulka ilaahay khaadim weydiisatay uu ku yihi un rasuulka ilaahay dee ilaahay ka cabso dee shaqada gurigaagana qabso shaqada gurigaagana qabso hawl kalunbuu u kordhiyo dee dikri iyo ay laba yimaadaan u yihi kaas baa khaadimkaagaba khayr badan ba xadiidkaasna waa inoo dambeeya kaas baa khaadimkaagaba khayr badan uu yihi tanna waaba tan e haddaba tasأalhu khaadiman faqaala laha wuxuu ku yihi rasuulka ilaahay khaadimka bedelkeedii khaadimkii ma siin e quli waxaad tidhaahaa markaad seexanaysa weeye allahuma raba asamaawaati sabc bimili xadiidi su-ailin cabiya waa ducaadan markaa la seexanayo la aqriayo bal insha allahu tacaala imaka halkan xadiidkaa kalen sheegaya markuu inoo yimaado ayaa dee umuuro ay noogaba yar iman bal markaas se xadiidkii oo kale un weeye waana xadiidkii abu saalix can abu hurayrata laftigiisana waan kaba soo baxnay وxadثna إسحاq بن موسى الأنصاaري qال xadثna أنس بن عyاaض qال xadثna عbayd اللhi qال xadثnي سعيد بن أbي سعيد المqبري عن أbيه عن أbي هريرةa أنa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل bal xagga snadka kolley mcdma csba wuxuu ahaa de عbayd اللahi waa alcmarي waa ninkii reer cmar weeye ama alcmarي weeye marka xaafid maxajar ba wuxuu idhaahaa isagoo dee ladiifo sanadkan ah sheegaya xadiidka bukhaarina waa wariyey sanad muslimu wariyey sanadkanna waa ku wariyey khaasatan intan imaka aan joognay wixii kaba dambeeye waa cumari o huwa taabiciyun صaغيir wa shaykhuhu taabiciyu wasط wa abuhu taabiciyu kabiir fafiihi ثalaaثaة min الtaabiciina fii nasq madaniyuun waa faa'ido fatxulbaari kuba suganoo cumarigu waa cubaydullahi bn cumar weeye nin kale maaha dee cumar bn khadaab buu abtirsinta ku magala isagii nin ay walaaliyiin ba nisbadan waa u yimaada alcumariyo dee nina musaqariyo nina mukabariyo nina ninkan imaamka ee siqada iyo nina la daciifiyo xagga xifdiga waa ninka mukabarka ee cabdullaahi ee walaalkii ah isaga wuxuu leeyahy waa taabici yar saciid ibn abi saciidna muxuu yihi waa taabici dhexe aabihii abu saciid ilmaqburina waa taabici weyn marka waa saddexdaa taabici oo dee kala dabaqaa mid waa taabici yar mid waa taabici dhexe midna taabici weyn waa isku xigeen weliba waa wada reer madiina waa saddexba ayaa xadiidkii oo isku wada xiga ayaa sanadkii inooguba wada sugan wuxuu yihi marka can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam qaala idaa awa hadduu u dudmo axadukum axadkiin ilaa firaashii gogashiisa uu tago kolley awa de isagoo awana waa yimaadaa laazim iyo mutacadiba waa dee midna laazim iyo mutacadi oo kale awah waxaaba inoo dambeeya xadiidka kan ku xige ee waxa weeyaan wa awana oo isagoo mutacadie macnaa dee awa ilaa firaashi macnaa waa dama ilayhi wadakal way gogashiisii buu tegay bay noqon haddii la yidhaha awa ilaa beyti ama awa ilaa fulan iyo waa macnaha awahuna in kolkol xataa awa malaa iyadoo laazimna way jirtaa marka ay mutacadi tahay ee wuxuu u yeedhay ma'wo iyo meel uu galo ama waa soo dumiyey taas bay noqon waxaa kaloo malaa xadiidna way dhacday dee luqadna way ku timaadaa xadiidna way dhacdaybe haddii awaadan oo kale awaa lahu eeg awaa ilayhi baa imaka halkan ilaa firaashi awaa lahu ay timaado oo laam adigu lahu ay timaado taasi macnaa waxay noqonaysaa raqa lahu waratha wey waa u damqaday oo uu naxay bay macnaha awaa lahu oo kale ayay kuba timaadaa waa haddii laakiin laam uu ka dambeeyo awaa lahu weeye macnaa dee waa in raqa lahu ama rathaahu weeye in dee rathaa lahu in laakiin imaka tani gobashiisii haddii axadka idinka idinka midi tago oo markaa uu tago falyaakud ha qaado oo ha qabto daakhilata izaarih waa maradan uu guntan yahay darafteeda hoose weliba jirhkiisa xigta falyanfud biha ku hurgufo oo firaasha gogashiisa gogashaa kala baxsan waxaa dhici karta dee markaa uu kaba kacay inay waxyaalo ugaba dambeeyeen wax dhibaaba ay meeshii jiraan be ha iska horgufo weeyaanoo marada darafteeda hoose ha kuba horgufo walyusami lah bismi llaahina ha yidhaaho waa kan tacliilkii sababta nafdigan fa inahu isagu laa yaclaw ma oga maa khalafahu wixii usoo weydaartay bacdahu dabadi calaa firaashi gogashiisa oo gogashaa dee kala baxsanayd xayawaan baa iman kara kolley mu'diya oo dhici karta markaa hore aan uba muuqan aqalkiiba inuu madowyaaba suurtagala wax kalea iyadna dee kuba dhici kara haddaba in horta intii aan ku jiifsan bal ha iska horgufo welibana maradiisa darafte haddaa dee wax kala jiro waa darafta maradee hoose daakhilata izaarina waa daraftiis dee marada darafteeda weliba xagga hoose jirka xigta taas baa waxa weeyaan ha kuba horgufo taas buu yihi bal xadiidku intiisa kale insha allahu tacaala yo waa duco ama dikri uu laba imanayo iyo duco iyo adigu uu laba imanayo inta kale macnaheedu waa waadixe halkan de waa kan tacliilku inoogu suganoo fainahu laa yaclamu maa khalafahu bacdahu calaa firaashi isaga dabadi wixii gogashiisii u daba maray isagoo ka kacay oo gogashiina ay kalaba baxsan tahay ama yani dee taasoo kale waa iman karaan inaanu wax ay usoo weydaartaan wixii bal matalan hadhow wax isaga dhib uleba ay noqdaan oo dhibaata ay kaba soo gaadho haddaba bal waa waxaa zuurinteed iyo iska fogeynteed iyo iska hubsashadeed maradii si saah ugu horgufo taaba weeye bal xadiidku markaa in xaggan midi waa arrinkan dee inoo daahirka ah ee macni dee xaaladiisana aan garanayno ruuxu ma garan karo wixii ugaba dambeeyey inuu iskaba horgufo taas oo wixii iskaba hubtaasi waa mid waa shay daahira arrintan kale a maradiisa darafteeda weliba xagga jirka xigta daakhilata isaari laftii bukhaariya dhacayana sanifata izari bay ahayd oo iyadna waa xaashiyada hoose un bal taas baa iyadu halkan na timi aimada qaarkood waxay ku cileeyaan dee wixii xataa wasakaabayna ama uskagaabay noqon kartaa marada darafteedan hoosena meel muuqanaysa maaha oo haddaanu maro kaleba jirin oo iyadii uu saa u mariyo oo wax soo raacay ay jiraan de horta hadduu wax dhibayena waa laga yaabaa xayawaan iyo waxyaalo ma caqrab ha noqoto ma waxyaale waxaan u mariyey waabay dee w waa wax dareen loo wax la arkaa inuu meeshii kaba dhaqaaqo hadday wax kaloo ama kuba daatay ama ku dhacay ay tahay oo uskaba noqonaya daraftan hoose ma muuqanayso oo dee marada daahirkeedii maaho uskagii meelihii kaba muuqanayey ma aho dee waa maro uu iskaba sidan karay taas waa barhkood siday kuba cileeyeen lakiin qurdubiba wuxuu hadal leeyahy waa adigu waa tacliil ee aimada qaarkood ay kuba cileeyeen wuxuu qurdubiba wuxuu dhaha xadiidku laba horta wuxuu kulansaday in laynagu hanuuninayo rasuulka ilaahay inagu toosinayo laba maslaxo mid ahaani waa waxa la garanayo daahira ah waa maxay insaanku hadduu kaba kaco gogashiisii ee wax dabadi yimi oo xayawaanaadka ama waxaa sunta le ama waxyaalahaas ma ogo war umaba hayo marka waktiyada horena dee dhulku kolley san imaka xayawaan adigu kolley wax mudi waa iskaba iman karaa aqalada xataa muxasankaana waa iman karaa marka maxay tahay maslaxada hore waxa u roon shaksigu markuu doonayay inuu ku seexdo inuu bal iska hubsado oo wixii masaxo ama iska horgufo waaba intaasoo suurtagal ay tahay wax isaga waxyeelayo oo dhibi ay uguba sugan tahay xataa haddaa ay dhib kale uguba sugnayn waxyaalo ama qoyaalo ama wuxun ay waaba intaasay meesha ay kuba sugan yihiin marka taasi waa maslaxa aan garanayno oo daahira maslaxada labaadee wuxuu leeyahay rasuulka ilaahay inaguba hanuuniye halkan kuba sugan nafdigan iyo horgufkan maradii la iskaba horgufayo ama laguba masaxayo gaariyaalkan ama lagu khaas yeelay daakhilat alizaar waa maradii la guntanaa weliba darafkeedii hoose horta waxuu leeya waa maslaxo laakiin khaas maxaa loogu khaas yeelay taa oo wax kaleba aan loo odran ti inooma muuqatuu leeya laakiin arrinku waxa weeye rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh waxyiguba imanaya binuuri nubuwa uguba muuqatay marka inaga korkeedna waxaa un alimtihaal dee inaynu uhogaansano taa rasuulka ilaahay inoo tilmaamay xikmadiiyaana inooba muuqan maslaxadii ku jirtaa haynagaba qarsoonaatee inaynu taa laba nimaadno walow dee barhkood aan xikmaddaa kale aan kaba soo naqliyo ah haddii dee wax uskaga iyo waxyaalahaasba ama danasba yiin marada xaggeedii hoosena ay tahay waa wax qarsoomi karoo duhurki daahirkii la arkayay aan ahayn bo taasna ay barhkood ba yidhaaheen marka isaga hadalkiisii wuxuu sii raaciyaa dee waxaana suurtagalaba oo ama dhacay karta in rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh khaasiyo arrintan gaaro ama dibiba aduu khaasiye uu kuba ogyo la ogeysiiye ay jirto oo dararka shaygan waxaan wa hadduu wax darar liiba uu jiro dararkii wax ka taraysa ama badbaado u noqonaysa ama anfacayso wuxuu midarkaa ka soo qaataa nadiir usoo qaataa arrintii dee aynu soo marnay ruuxii la ileeyey oo kale kii caa'inka ahaa la amrayay inuu xubnihiisa meelo ka mida iyo xataa daakhilata izaariyo intuu biyo laguma maydho dee saa looguma shubo oo kale inagii waxaa la arkaa taa inaynaan garanin lakiin wax rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh nuurkii waxyigii iyo nubuwadiisii uu kuba ogaaday oo dee nafciga iyo waxtarkaa le markii laguma camal falayna waa taa dee xadiidku siduu kuba yimiba ruuxi markiiba kuba ladnaaday inay noocaas oo kaleba noqoto ayaaba suurtagala waxaana jirtay tirmidi oo kaleo xadiidka wariyo saddex goor laftigu kuba yimo uu leeya taasna waxay tilmaamaysaaba dee ruqyooyinka baabkiisii in loolaba kacay oo kucelcelintan iyo takraarkani bal waa hadal qurdubi uu leeyahay kitaabkiisa mufhim kolley imaam nawwina raximah llahu tacaala halkan dee wuxun buu ku celeeyey arrinkani inay mustaxab tahay gogoshiisii intaanu ku jiibsan ruuxu inuu iska hurgufo iska hubsado taasun wuxun baama waayo waxaa dhici karta buu leeyahay inay xaya soo gashay hangarala uu soo galay ama keyrkoodba iyo waxyaalaha mu'diyaadka hana hurgufo iyadoo gacantiisu ay ku asturan tahay daraftiisa izaarko malaha kolkol inaanay waxaa sumtale maradii celinba waabay imanayse laakiin gacantan asturan buu leeyahay si waxay malaha gacantiina haddii dee makruh iyo waxyaalaha wax la ama la dhibsadaa jiro si gacantii ay ugaba badbaadeen calaa kuli xaalin rasuulka ilaahay uuna amray bal hadalkaa qurdibe ahaa dee waxaa arrinteeduna ay tahay inay imtithaal siisii dee waxa weeyaan ama wixii aynu garano xikmaddii ama yaynaan garan arrinku hainoo muuqdo waxa meesha kuba jira ayaanu inoo muuqane bal waa arrinta uu rasuulka ilaahay ina amray oo gogoshii horta intaynaan ku jiibsan inaan iskaba hurgufno bal dee wax aan mu'digaa weynba ahayn baba oo ama uskaga ama saxar ama wuxuun kusoo duulayba ama ku dhacaybaba iman karo ruuxii isagana dee dhibi ay uguma sugantu kagaba badbaadayeen bal taaba wey taasi waa xadiidka intiisii hore intii kale waa tan marka horta sa ha yeelo faida araada marka uu doono an yadajica inuu jiibsado horta saa marka uu yeelo marka uu doono inuu jiibsado falyadajic calaa shiqihi laiman taa xalina waa soo maray dhinaca midig waa dee rasuulka ilaahayna tayaamuka waa jecla xagga midig ha u jiibsado walyaqul ha yidhaaho subxaanaka allahuma rabbi bika wadactu janbii wa bika arfacu in amsakta nafsii fakfir laha wain arsaltaha faxfadha bima taxfadu bihi cibaadaka asaalixiin waa dikrigan iyo ducadan hala yimaado markaa uu seexanayo subxaanaka ay tanziihan baa laka allahuma ilaahayow nasahnaan baa kuu sugnaato dee naqsi iyo ceeb dhammaanteed waad ka hufan tahay oad ka nasahan tahay allahuma rabbi bika waa adiga icaanadaada iyo karsiintaada iyo taas fudaydinta ayaan wadactu dhigaya ama jambii dhinacaygan dhulka aan kuba dhigay wa bika waa adiga de waxa weeyaan waa taqdiirka karsiinta iyo incaamka ataa iguma nicmaysay baan arfacuhu anigu dhinacaygaan dhulka kaga qaadaya oon kusoo toosaya in amsakta nafsii naftayda haddaad qabato dee markan aan seexdo aanay naftuba igu soo noqon oo saa kuba dhinto fakfir laha ilaah u dembi dhaaf oo ii dembi dhaaf wain arsaltaa dee marka aan seexdo haddii aan dib usoo tooso ood ii soo celiso ood soo dirto naftaydii dee waa kaa mar iyadna waa tawafi uun laakiin tii dee loo qadaray inay dhimatona halkii unbay kuwa soconaysaa tii kalena waa lagu soo celinayaaye ee haddaba haddaad sii dayso oo aanad imaka seexashadaydan aanad naftaydii kuba qabanna faxfadha ilaahu xafid naftayda ku xafid bima wixii taxfadu bihi aad ku xafidayso cibaadaka saalixiin addoomahaga saalixiinta oo dee shahawaad iyo shubahaad iyo hawa iyo wax kaloo dhib kalaba ilaahu naftayda igaba badbaadi igaba ilaali taas ha yidhaahbaa rasuulka ilahay bal wayna amraya rasuulka ilaahay waa dee linadbi waa maslaxadeenii sunno weeye e laakiin baltana maxay inoogaba midtoo inooguma biiraysaa adkaartii iyo ducoodii lala imanayay markaa la seexanayo tan وxadثna abو qrayb qال xadثna cbdة عan cubayd الlahi بن cmr wa cubayd لlahi بن cmrki waa ta aan lahayn acmri bhada اsnaadi isnaadkiisi oo maxay ah waa can saciid بn abi saciid an abihi can abi hurayrata وaqaala waxaanu yihi de intii kale halkii horay la socotaaye uma lyaqul eeg markuu dee uu meeshii midigtiisii u jiifsado ha yidhaaho bismika rabbii halkii subxaanaka allahuma rabbi bismika rabbii wadactu janbii fain axyayta nafsii halkii dee halkaa ay ahayd dee wain arsalta ama dee farxamha ilaah u naxariiso bal alfaadahan eewaa xadiidkii hore uun dee kolley waa inihii ay ku kala dunaayeen un xafnu xajar baa wuxuu raximah اllahu tacaala xadiidka markii uu sharxay fatxubaari kolley oo mujaradka koob iyo tobnaad kitaabu dacawaat ayaa waxaa dhacay oo isagu yihi riwaayadana waa sheegaya aan hayne cabda muslim waxaa dhacay waa suu kaba cabiray cabdat bnu sulayman can cubaydاllahi bni cumar cinda muslim waxaa dhacay falyaxula daakhilata izaari falyanfud biha cibaaradan intan buu soo naqliyey oo riwaayadan cabdat bnu sulayman ee cubaydullaahi bnu cumar ka warinayey ee muslim ayaa wuxuu hi waxaa dhacay markaa uu gogashiisii yimaado falyaxulla ha furo daakhilata izaari waa maradiisa darafteedaa hoose falyanfud biha firaash firaashkiisa ha ku urgufo de waa tan oo kalley waa isla wada mid baanay nusqooyinka kala duwanaan haysano kale shuraaxdiina ikmaal lmuclim iyo minat lmuncim iyo de kutubtii iyo mutuuntii qaar weliba mutuuntii de matnigii dabcadii suudaniyo oo kale o dee dabcaadka kitaabka as marka hore waa kuwii ugu akhtaa yaraa ugu dabdisnaa walo imika dib baa loo madbaceeyey waa dee boqol sanoo horto dabcadii la madbaceeye intii dee dowladdii cusmaaniyada ee jirtay bal markaa kolley sidan baa inoogu sugan oo wax ziyaado inoogu sugan ma jirto imaamkuna ama xaafid ibnu xajarna cibaaradan buu riwaayadan u tiiriyey kolle waxaa la arkaa dee riwaayada waa cibaaradeedii se muslim waa kanoo ma soo dhigan oo de waa laga yaabaa in xagga xaafid inay dee taasi kaba dhacdee markuu arrintu tan oo kale ay tahay kolley waa cibaaro kitaabkiisa kusoo noqnoqota haddii san oo kale marka muslim sanad saa u sheego matnigii aanu soo dhigan ee uu ixaaleeyo cibaaradu ka cabiri jiray waxay tahi xaafid ibnu xajar raximah اllahu tacaala wa fii riwaayati saaqa muslimu isnaadaha walam yasuq lafsaha saasay cibaaradiisa ayd kitaabka min awali lasoo noqnoqota markuu riwaayaadkeenan aan hayne ee sanaduunan ma tegi jirin markaasuu idhaha riwaayo waxa dhacday dee ciddii kale soo muslim sanadkeeda sheegay laakiin matnigeedii aanu sheegin matniguu soo dhigtaa markaa tana dee noocaasa haydo inuu taa kaba cabireen laakiin waa kan sheekhu wuxuu tiiriyey inay cibaaradani muslim dhacday dee kolleyna cibaarada muslim kuma hayne waa cibaaraadkiisii laakiin tale caadada u ahay taas bay ahayd riwaayo muslim sanadkeeda sheegay laakiin matnigeedii aanu sheegin markaasuu matniga soo dhigtaa oo umuurahan imika halkan uu muslim yaxaaraynayo kolkol haddii fatxubaari dee kitaabkao la tatabuco qayb dhan iyo majmuuco dhan baan lafdigeeda ka soo saari karnaa lafdiga riwaayaatkan ama asaniidan aan matnigii laynoo soo dhigane uu xaaleeyey ba lafdigaas siduu yahay waayo cibaaradaasuu in badan isticmaala riwaayo muslim sanadkeedii kaxeeyey oon matigeedii sheegina lakiin maanta tii muu odhane maanta lafdi buu soo dhigtay lafdigiina wuxuu hi riwaayadan oo dee suurtagal in dee nusqooyinkii muslim barhkood ay saa ahaayeen waa suurtagal waaye ninka xaafidka imaamkaa weeye in dee waxa weeyaan cibaaro dee in adigu bal markaa xifdigiisii badnaa u dee tanuun ay kaba dhacday dee arrintii inuu sanadkii waahayey matnigiina waahaye laakiin tiirinta uu muslim uba tiiriyey lafdigan inay wax ku yar jiraanna waa ixtimaal xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna yaزيid bn haarun can xamad bn salamata can haabiti can anasi ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam kaana wuxuu ahaa idaa awaa marka uu dunmo ilaa firaashi uu tago gogoshiisa uu seexanayo habeenkii qaala wuxuu odhan jiray alxamdu lilahi اladii adcamanaa wasaqaana wakafaana waaawaana fakam minman laa kaafiya lahu walaa muuya waa duco kale oo rasuulka ilaahay markaa uu seexanayo odhan jiray alxamdu xamdu lilah ilaah buu usugnaaday ilaahay adcamanaa aladii ilaahaasoo adcamanaa na qoodiyey na arsaaqee na siiye waxaan cunayno wasaqaanaa na waraabiye na arsaaqee waxaanu cabayno na siiyey wakafaanaa na kaafiyey oo de wax alla wixii na hami gelinayey ama wixii dee dhib lahaay oo dhan ba ilaahay isagu naga kaafiyey kaas baa isagu xamdi iyo mahadle waaawaana dee noo yeelay ma'wo iyo meel aan kusoo hoyeyn iyo maskan iyo hoy noo yeelay nasoo dumay taas fa kam waxa badan ama badana miman laa kaafiya lahu cidda aanay uba sugnaan ama miman duul laa kaafiya lahu cid kaafida oo wixii isaga hami gelinaya kaba kaafida aan uma sugnaanin oo dee in badan oo dadkii kaba mida walaa ma'waa walaa mauya cid dhunto oo dee u yeesho ma'wo iyo hawna aan uma sugnaanin in badan baa dee banaanadaa jiifta oon lahayn ma'wo ama in badan baaba xataa dee wadan aan lahaynba in badan baa aan dee kifaayadoodii haysan in badan baa wixii dee iyaga dhib u lahaa iyo wixii sharka ahaa iyagiyo dee bal markaan layskuma daayay oo aan dee waxa weeyaan cidka markaa aan lagaba kaafin haddaba ilaah buu ugu xamdiyayey waana ina barayey dee inaynu ilaahay subxaanah watacaala uguna xamdino tanna aan idhaahno sida khaasatan waqtiyada la seexanayo o kale dee waqti kalena ducada waa la odhan karaabe alxamdu lilahi aladi adcamanaa wasaama dee dikrigan iyo xamdigan adcamanaa wasaqaana وkفاnا وآwاnا فkم mن lا كافiيa lah وalaa muعuya ay laa rاaxima lah walaa cاaطف عalayه ama dee kallay saa horen kuma fasira la sakanaya wiileen baabu tacawudi min شhari maa camil وmin شhari maa lam yacmal weli dacooyinkii baa inoo socda dacawaadkii baan ku jirnay iyo adkaartii wuxuu baabaysayay bal magangelyadii ilaahay laga magangelayay min shari oo shaksi uu kaga magangelayay min shari maa camila wixii uu sameeyey sharki oo wixii uu laba yimi dee kiisa xun iyo sharkiisa iyo dhibkiisa waa wixii uu kasbaday ee camalba ahaa taa uu ilaahay kaga magangelayay iyo wamin shari maa lam yacmal waxaanu isagu kasbanba dee waxa weeya sharkii bal xadiidkay nooguma iman doontaa in sha allahu tacaala waxay kuma fasireenna waan arki doonaa qeybta dambe xadaثna yaحya بn yaحya isxaaq بn ibrahim wlafd lyaحya qaala akhbarana jariir عن منصور عن هلال عن فروة بن نوفل الأشجعي قال سألت عائشة عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به الله bal jariir mansuur ina muctamir weeye waa dadka dee inta hore waa dadkii badnaa hilaalkana horeynuu soo marro waa hilaal ibnu yasaaf oo isna horeynu usoo araragnay kitaabka farwat bnu nofal oo suurtagal caawa un inuu yahay buu halkan un muslim kuba leeyahay alashjaci waa nin barhkood ay waa saxaabi yidhaaheen oo soxbadiisa laakiin aabihii baa soxbadu usugnaatay isaga soxbadu uma sugnaa waa nin taabiciyo kolley dee hilaal iyo qolooyin kalena ay wax kaba wariyeen kitaabkeena muslimna inooguma sugan taas baweyo waqtigii cahdiyo mucaawiya ayaa la dilay farwat bnu nofel ilashjaci qaala wuxuu uhi markaa farwa sa'altu waan weydiiyey caaishata caaisha ama kana rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ah yadcuu bihi llaha ilaahay mid ku ducaysta wuxuu ilaahay kuba beri jiray macnaa ducooyinkiisii baan weydiiyey dee kolley ducooyinkiisu way badnaaneen kaba mid ah ama ayuu weydiiyoy muxuu ku ducaysan jiray rasuulka ilaahay qaalat waxay tidhi de rasuulka ilaahayna had iyo goor ducooyinkiisu waa kuwa jawaamicda ah oo kaana yastaxibu ljawaamica min adducaa wayadacu maa dunahu duna ma de ma siwa dalik ducooyinka jawaamicda alfaad kooban leh laakiin macnahoodu aad iyo aad uu ballaadhan yahay ayuu rasuulka ilaahay dooran jiray kuna ducaysan jiray dee waana kaa inoo jideeye ina barayba wixii kale dee taasna waaba kaba tegi jiray haddaba markaa waxay tidhi qalad kaana yaquulu wuxuu odhan jiray allahuma inii acuudu bika min shari maa camiltu wa min shari maa lam acmal allahuma ilaahayow inii anigu acuudu bika adaan ku magangarayaa min shari maa kii sharkii camiltu aan sameeyey oo waxa weeyaan wixii aan sameeyey dee sharkiisa oo de waa ujeeddada wixii aan kasbaday ee ama shar ah ee ama ciqaab adduunyo keenaya ama ciqaab aakhiro taas ayaan ilaahayow waxa weeyaan ku weydiisanaya inaad iga badbaadiso wamin shari maa lam acmal wixii aanan samayna anigu aanan samayna sharkiisa oo de wixii aanu samayn waa waxaanu kuba talagelin oanu shar ahaan ugu talagelin laakiin dee dhici karta inuu wuxuuba shariye isagoon ula jeedin shar inuu noqdo taas oo kale ama waa wuxuu dee cid qudwo ugu noqday dayasho ugu noqday dad kala sameeyeen laakiin isaga lagaga dayday oo halkaas oo kale ah bal adigu rasuulka ilaahay ducooyinkiisii bay tani kaba mid ahayd kolleyna rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dee wax shara oo la imanayay may jirin oo dee cismaaba uba sugnaataye laakiin cismadu haba sugnaataye dee ilaah baa xafiday oo ilaaliyaye in shar ka dhaca oo dee waxa weeye iyagii waa kuwan oo naftoodii ay kuba banaynayeen ama dee ambiyadii baan ugaba jeedaa waana wax dee suurtagala ahayd haddaan cismadani aanu jirin oo gees markaa waxa ay tahay ee wadiifadii addoonnimo oo uu gudanayo marka la eego baryadan iyo isticaadaadkan iyo tawaaducu rabbigii u tawaaducayo u khudoocayo iyo arrinta kaloo jirto waa tashriic uu ummadda u jidaynayo innaga inoo jidaynayo dee dacooyinkaas inaga had iyo goor waxaan inagaba dhacayaan inaguba badanyihin kolley waxyaalo kalena waa inoo dambeeya rasuulka ilaahi kuba ducaysan jire inaan ducooyinka caynkana aan badsano kuba ducaysano marka waa gees waa tashriic iyo jidayn ummaddii uu jidaynayo isagii waa kaas oo dee waxa weeyaan si loogaba daydo dadka ay uga qaataan oo ay ducadan ay kuba ducaystaan dhinaca kalena waa tawaaducu rabbiguu tawaaducayo iyo cubuudiyada iyo addoonnimada xaqeedii uu gudanayay iyo baryada nafteeda oo cibaadaba ah san horeba usoo maray xadaثna abubakr bn abi shaybata abu quraybi qaala waxay dhahaen labada imaam xadaثna cabdالlahi bn idriis can xusayni can hilaali can farwata bni nawfali qaala sألت عائشhaة عن duعاaءi kاna ydcو bه رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم faqالت waxay tihi kاna yquل اللهma إنii أعuudu bka min شhر ma cmilت وشhر ma lm أعmل xadثna محamed بن مسنى وبن بشhاaر qال xadثna بن أbي عadي x وxadثna محamed بن mr محamed بن cمر بن jبلة قال xdثna محaمد يعnي بن جعفر كiلاahma w محaمد بن جعفر iyo محaمد بن إبراهيم labadaas can شعبta عan حuسayن بhda الإسناaد مثlh غayr أن في xadيiثi محaمد بن جعفر ومiن شhر ma lm أعmل kolayna waana se xadيidkii hore ee uu mansuur warinayay ama jrيir mansuur marka marka laega jrيir بن cabdالحamid uu mansuur kaba warinayay waa ti inoogaba sugnayda soo laqbayay وmin شhر ee kan imika dambe marka la eego waxa weeyaan hilaal uu xusein kaba wariyeyna markii hore mansuur baa xusein kaba hilaal kaba warinaye xusein kaba wariyey ayaa maxaa ku sugnaa min shari maa camiltu wa shari min baan la socon wa shari maa lama acmal markaa tan dambe waxay la mid tahay tii hore ee mansuur bay la mid tahay oo waa min wa min shari maa lama acmal xadaثnي cabd الlahi بn hashimi qaal xadaثna wakiic can اlأwsaaciyi can cabdة bn abi lubaabata can hilaal ibni yasaafin can farwata bni nowfalin can caaishata hilaal markii horeba waa inoogaba sugnaaye imika ayuu inoo waxa weeye inoo magacaabay un aabihii buu magaciisii inoo sheegayba oo wuxuu markaa yidhi hadda markii dhaweyna cabdaynu soo aragnay cabdat bnu sulaymaan baa nidhi muu magacaabin oo ayaa labanoo kala dabaqo kala horeeye kana waa cabdat bn abi lubaaba oo dee labaduba kitaabka hore aynu ugu soo aragnay عن عائشةa أن النبي صلى الله عليه وسلم kاna يقول في duعاaئi اللهma إنii أعuudu bka min شhر ma cmilت وشhر ma lm أعmل tana mintii baa maqana lakin waa xadيid keliya un waa alfaadihi ruwaada un macnuhuna waa mid keliya xadaثnي xajاaج بن شhaacir qال xadaثna cabdاللahi بن cمr abu mcmri qال xadaثna cabdالwاriثi qال xadaثna الxuseين inadakwan qال xadaثnي بn buraydaة waa cabdاللahi weeye can yaحya بn yacmura can iبn cabاasi أna rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم kana yqul wuxuu odhan jiray allahuma laka aslamtu wabika aamantu wacalayka tawakaltu wailayka anabtu wabika khaasamtu allahuma inii acuudu bicizatika laa ilaaha ilaa anta an tudilanii anta alxayu aladii laa yamuutu waljinu walinsu yamuutuun bal rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh tana adciyadiisi iyo adkaarihiisii bay kaba mid ahaayeen allahuma ilaahayow laka adiga un baan aslamtu kuu hogaansamay isu kaa dhiibay wabika adigaan aamantu ku rumeeyey wacalayka adigaan tawakaltu ku tala saartay umuurahayga oo dhan baan kugu tawakulay aan kuu tala saartay waileyka xaggaagaan anabtu waa dee daacadaada iyo taas baan usoo laabmay oo dee aqbaltu biimaan wixii kaan dee acrabtu camaa siwaakee dee xaggaagaan usoo laabmay wabika ay wixii aada ii dhib yaraysay i bartay i karsiisay ee aayaadkay iyo dee bal umuur taasba aha ayaan khaasamtu kula dooday oo ciddaa dee waxa weeyaan ama kufaartii ah munaafiqiinta ee ciddii bal maalan lala doodayay oo wixii adigu aad i bartay i karsiisay ee aada ii sesheeye dee aayaadkaagi iyo kalaamkaagi iyo taasba ayaan kula doodayaa ciddaa dee waxa weeyaan mucaanidiinta ama mukadibiinta iyo kuwa mukhaalifiintaaba allahuma ilaahayu inii acuudu adigu waan magangelayaa bicizatika cizadaada waa sifadiise laa ilaaha ilaa anta adiga un mooye ilah kale ma jira muxuu ka maangelaya ilahay waatan an tudilanii inaad i hadlayso waa dee rasuulka ilaahay waa kaasoo cismaaba uba sugnaatay waa dee tashriic saas iyo ad cubuudiyada xaqeedu gudanaya dee jidayntan uu inoo jidaynaya innagayna barayo anta adugu alxayu ka nool baatay aladii laa yamuutu aan dhimanaynba isagu waljinu walinsu yamuutun jin iyo insina way wada dhimanayaanba kolley dee makhluuq dhammaantiiba waa kanoo arrintani waa wax kuba imanayse wuxuu labada nooc loo khaas yeelay jin iyo insiga geerida looguma khaas yeelay jamiic makhluuqaadkan kaliya waxaan kaliya nafta lahoo dhambiba waa la wada midunoo waa la xukume dee labada nooc waa kuwa mukalafiinta ah la kalifay wax la amriyey wax lagaba nahiyey marka la eego tabliiqan shareecadan lasoo dejiyey iyo gaadhsiintan dadka la gaadhsiinaya cidda ay ku jahaysan tahay tabliiqu waa iyaga weeye waa jin iyo insi oo markaasan baa taksiiska keentay waljinu walinsi yamuutuun xadaثnي abu الظاhiri qaal aخbarana cabdالlahi بn wahbi qaal aخbaranii sulaymaan bnu bilaali can sayr bn abi صaalixi can abihi can abi hurayrata ana الnabiya salى الlahu عalيه wasalam kaana wuxuu ahaa ida kaana fii safarin hadduu safar ku sugan yahay wa asxara waqtiga suxuurta uu gudagalo yaquulu wuxuu odhanaya macnaa safar buu yahay waqtigii suxuurta waa habeenka aakhirkiisii dee waqtigan la suxuurta ayuu gaadhay ama isagoo socdo waqtigaas dee markaa uu u galay ha noqoto isagoo kacayo dee habeen la guuro gelayo waktigaa laba toose haba noqotee bal adigu waktigaa suxuurta marka la gaadho habeenka aakhirkiisa safarna uu yahay yaquulu wuxuu odhan jiray rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh samaca saamicun bixamd illaahi wa xusni balaa'ihi calayna dhawaaqiisa sare ugu qaadaya rabbanaa saaxibna waafdil calayna caa'idan billahi min annaar halkan samca iyo samica labadaba culimadu way ku dabdiyeen kolley aimadii dee waxa weeyaan allah ka raali ahaade labadaba markaa waa laqbaynayaa qaadiciyaad iyo kolley bal markaa iyadu taas bay horeysiiyeen oo waa tan imika ay doorteen sheekuna waa labadaba uu soo naqlinayaa qaadiciyaad wuxuu leeyahy hunada wuxuu uga jeedaa sharaxa muslim markuu joogo qolooyinkiina sharax haysta wakhtaara alqaadi huna macnaa waa sharaxa muslim iyo wa fi lmashaariqi kitaabkiisan mashaariq lanwaare muslim iyo bukhaari iyo muwadac alfaadahooda uu ku sharxo wasaaxibu lmadaalicna horeyn usoo aan usoo sheegay kolley wana kitaab madaalic lanwaar la yidhaah isagu ka yar dambeeyey uno kolley dee waxaa la arkaana dee waa isaga cumdo u ahaa asal u ahaaye saas oo kale ayuu bukhaari iyo muslim iyo muwada alfaadahooda ayuu sharxa madaalic alanwaar baa la yidhaha nin ibnu qurqul la yidhaah baa leh horaan usoo sheegnay bal kitaabkiina maanta isagoo si fiicanna loo taxqiijiyay aan filay lix mujalad kuwa madbucaysan haddaan toddobaba ahayn aan filay qadar lagu madbuceeyey ayaa jiro mutawafiro bal dee waayalahan makaatibtan iyaguna majaankae dee antareedada kuma jirana ruuxu waa helaya isagoo tii muxaqaq ahayd ee dabdisnayd weeye madaalic alanwaar oo dee haddaba waxay doorteen buu leeyahay samaca tashdiidka laakiin khadaabi oo kale iyo samicay doorteen labadaba markaa waan laqbaynaya marka waxay tahay dee imika samaca waxay ka dhigeen lafdigu waa khabar waxa weeyaan macnaheedu se waxay noqonaysaa un waa amare samaca ha maqashiiyo oo ha gaadhsiiyo dee waa ciddii kale saamicun ku maqlay isagu maxay maqlay bixamdillaahi waa xamdiga ilaahay aan kuba xamdiyayno iyo en isaga ugu xamdiyayniyo waxusni balaa'ihi waa balaayadiisa albala laftigan alikhtibaar weeye marka nicmaduna ikhtibaarba iyo imtixaan weeyaan wixii shar iyo dhibkuna waa imtixaan imika halkan waa dee wixii uu nooguba nicmeeyo iyaduba ibtile iyo imtixaanayna ruuxii waa lagu eegaya bal inuu ilaahay u shukriye in kale taase iyo waxusni balaayi waa incaamkiisa iyo ibtilihiisa wanaagii calaynaa korkanaga uu nooguba nicmeeyey bal ha gaadhsiiyo ujeeddada waa cidda maqlaysa qowlkaygan aan saa leeyahay bal haba gaadhsiiyeeno waana baraarujin dadka waktiga caynkaase aad iyo aad u mudane waktigii istikfaarta iyo ducadaa dadkii uu kuba baraarujinaya dikri lalaba yimaado bal taas weya ama iyada haddaan dee samiican idhaahno macnaa samiica uu maqlay saamicun oo tanna waxaan kaba dhigaynaa khabar laakiin lafdigii lafdiga xagga macnuhu amar yahaye samica uu maqlay ha maqlo saamicun ku maqla oo macnaa dee waana rasuulka ilaahay kuba dhawaaqaye ha maqlo oo dee dee markhaati si ugaba noqdo saamicun bixamdillaahi waa xamdiga ilaahay aan kuba xamdiyayno ee aan isaga ugu xamdiyeyno iyo dawa xusi balaahi calayna waa incaamkiisa iyo ibtilihiisa kiisa wanaagsan oo annaga nooguma nicmeeyey sheegiddan aan sheegayn iyo dikriga iyaga ha maqlo balna waxa weya kii saamicaha markhaatina ha kaba noqdo bal taasi waa qaybta dambena waxay rabbanaa rabbiga yow saaxibna nala saaxiib oo macnaa dee waxa weeyaan nala soco oo na ilaali safarka yagan na xafid oo wixii dhib iyo makruh leba naga ilaali oo taasba weeye ay ixfadna waxudnaa weeye oo na ilaali na xafid oo na dhowr wa afdil macnaa oo de tafadul oo calaynaa korkanaga dee nicmadaada badan iyo caddeeyooyinkaaga weyn noogu tafadul oo nasiiba caa'idan ay aquulu daalika markaa tan xaaleeyo aquulu waan leeyahay hadalkaasaan odhanaya ducadaas iyo dee dikrigaaba arrinkaa isuguma jiriyo xamdiga ilaahay caa'idan xaalan ahay mid kama ka magan gelaya bilaahi ilaahay min annaari naaro hadalkaa waxaan leeyahay iyo dikrigan aan leeyahay anigoo ilaahay subxaana wa tacaala ka magan gelaya xaala kowniya caa'idan billahi min annaar bal adigu waktiga suxuurta ayuu rasuulka ilaahay markuu safarka yahay dikrigan laba iman jiray isagoo kuba dhawaaqaya habeenka aakhirkiisa xdثnا عبayd اللh بن معاad العنbري qال xdثnا أbي qال xdثnا شعبة عن أbي إسحاq عن أbي bردة بن أbي موسى الأشعري عن أbيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه kاna wxa ydcو بhdا الدعاء duعada mid ku duعaysa waa rasuulka ilaahay duعadan buu ku duعaysanayay bal waa dee تشhrيiع لأmtي waana duعadana muxuu odhan jiray اللهma اغفir lii khضيئتي وجهلي وإsrافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جندي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير تبو كنت عايز تجري رسولك إلهي وأرنجري وأنا دي تشريعا لأمتي دي وحوي أداء لحق العبودية اللهم إلهي اغفر لي إلاف خطيئتي وقفكي إلهي إلاف wixii geef ahaan igaba dhacayo dembi wajahri garasho la-aantayd iyo wixii dee aan waxaan toosnaynen laa'iq ahaynen ii habboonaynen kuba kacay taasna ilaahu igaba dhaaf wa israafii xadgudubkayga fii amri amarkayga iyo shu-uuntayda wixii xadguduba iyo dee tajaawus xadeen igaba dhacay taasna ilaahu igaba dhaaf iyo wamaa anta aclamu bii mini waxaan ogeynba aan iska iloobay laakiin adigu aada ogtood igaba og tahay adigu aada ogtahay aniguse aanan ogeynba dee khada iyo ama gef ama waxyaala igaba dhacoon iskaba iloobay ama aanan garanahayn bood adigu og tahay taasna ilaahu igaba dhaaf allahuma kfir lii ilaahu ii dhaaf jiddi dhabtayda wixii aan dhab ahaan u sameeyeyo hasili dhaaldhaalkayga ciyaariya waxaanu laba imaado wakhada iyo gefkayga wixii iyadoonan ku talagelin macsi ahaan gef ahaan igaba dhaca iyo wacabdi cabdigayga waxaan ogaan iyo badrheer uba sameeyo wakulu dalika cindii de inagay waxaasoo dham agteedna kuma sugayiin waa duca ay tahay dee inaan badsane wakulu dalika kaa dhammaantii waa maxay hadduu yahay jiddigan iyo hasligan hadduu yahay khada iyo cabdiba kaa dhammaantii cindi agtayda mid laga helayo weeye allahuma kfir lii ma qadamtu ilaahu ii dhaaf wixii aan horraysiisay wamaa akhartu wixii aan dambaysiisay dimligtay wamaa asrartu wixii aan sirayseen hoos ahaan ula imi wamaa aclamtu waxaan caddaysteen daahirsaday iyo wamaa wixii anta adigu aclamu mid og aa tahay bihi isaga mini anigaad igaba og tahay anta adigu almuqadimu ka horraysiy atay ciddii aad doonto dee daacadaada iyo tawfiiqiyo aada waafajisay ayaad horraysiisaa ama dee umuurihii kale wilaaye wax kalaba waa guud ahaanba ciddii la horraysiiyeyba ilaahuma subxaana watacaala keyrkii lagaba horraysiye ka horraysiye waanta adigu almuakhiru ka dambaysiyaa tahayno ciddii aad doontana dambaysiinaya wa anta calaa kuli shayin qadiir bal taasna rasuulka ilaahay ducooyinkiisay kaba mid ahayd وxdثna محمد بن بشhاaر قال xdثna عبدالملك بن صباح المسمعي قال xdثna شعبة في hda الاسناaد فيd بمعنى ba weye xdثna إبراهيم بن دينار قال xdثna أbو qضن عمرو بن الهyثمي القضعي horayna usoo marnay ninka عن عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشوني عن قدامة بن موسى عن أبي صالح الصmاني عن أبي هريرة قدامة بن موسى hormaynaan soo marin nin qurayshoo reer bani jumaxa oo bal matalan qudaamat bnu muuse taabiciinta raggii ugu yaryaraana kaba mid ahaa masjidkii madiina ee rasuulka ilaahi masjidkiisiina waktigiisii imaamkaba ahaa waana si qaara taabicina laakiin haddana aad buu u cibreeyey oo dee boqol iyo kontonkii waa soo weydaartay hijrade bal kolleyna waa halkan dikrigiisu can abi saalixin isamani can abi hurayrata qaala kaana rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam yaquul rasuulka ilaahi wuxuu odhan jiray oo uu ku ducaysan jiray ducada jaamicada allahuma aslix lii diini aladii huwa cusmat amri waaslix lii dunyaaya alatii fiiha macaashi waaslix lii aakhirati alatii fiiha macaadi wajcal alxayaata ziyaadata lii fii kuli khayr wajcal ilmowta raaxata lii min kuli shar ducadan weyn ee aada u jaamica ayuu ku ducaysan jiray oo wuxuu odhan jiray allahuma ilaahayow aslix lii ii hagaaji diinii diintayda ii hagaaji alladii diinkaasoo huwa isagu cusmatu amri arrinkaygaba waxa ii xidhaya ii ilaalinaya ii xafidaya weeyey amarka halkana waa dee sha'nigii iyo xaalkii waa umuurta dhammaanteedba ka isagu ii ilaalinaya ee ii xafidaya waxa weeye ruuxa diintiisu hadday u badbaado dee adduunyadiisi iyo aakhiradiisuba way uma badbaadeenba taas buu odhan jiray qurdubi baa wuxuu dhahaa de waa ribaadahu wa cimaaduhu alamru halkan dee si aan kuma fasirnay maaha waaxid alawaamiri waa waaxid lumuur macnaha waxa weeyaan waaxid lumuur waxaan ugaba jeednaa waa amarkan bimacnaa shan iyo xaala waxaa lagu jamciyaa umuur hadduu amarkan dee ficil amarka iyo xaggiisa yahayna awaamir baa lagu jamciya waana dee cibaare ay culimmadu isticmaalaan waa waaxid alawaamir ama waaxid lumuur labaday ku kala farqinayaan macnaa haddaba shanigii weeyo macnuu waa maxay dee diintu imika ruuxa haddii ay ka fasahado oy diintiisu fasahaado uma hagaagayso adduunyadiisi iyo aakhiradiisii toona uma hagaagayso haddii dee diintiisu ay u fiicnaatay u badbaadana adduun iyo aakhiraba way u hagaagayaan oo markaa qurdubi a wuxuu dhaha raximah اllahu tacaala waa duco weyn oo kulamsanaya khayrkii adduunye iyo khayrkii aakhiro khayrkii diineed iyo khayrkii adduunyaba kulansanaya markaasaa wuxuu dhaha faxaqun calaa kuli saamicin lahu an yaxfadh waxaa xaq ku ah ruux kastoo ducadan maqlay inuu xafido ana aleyl aan ahan badsado uu habeenkii iyo maalintiiba kuma ducaysto waxaa laga yaabaa buu idhaha inuu saacad ijaabo waafaqo oo dee uu markaa khayrkii adduunya khayrkii aakhiraba uu wada helo dee ducadan ilaahay uba aqbalay bal haddaba waa aslix lii diini rasuulka intaa ku mudaynay waa aslix lii iyo hagaaji ilahu ii hagaaji dunyaaya adduunyadaydan alatii fiiha macaashi noloshada ay ku sugantahayna taasna ii hagaaji wa aslix lii aakhirati aakhiradaydana ilaahu ii hagaaji alatii fiiha macaadi laabankaygu uu ku sugaya aakhiradayda aan u noqonayo kollay masirka iyo marjacana taasna iyadna ii hagaaji wajcal yeel alxayaata nolosha oo nolosha waxaad yeeshaa aan dee noolaanayo siyaatan li fi kuli khayr macnaa biiro aan khayr kasta sii biirsanayo macnaa dayntan aada cumrigayga ii daynayseen adduunya igu daynayso ilaahu ka dhig mid dee aan khayr kusii kororhsanayo oo ayn markaa maalintii ii korodha iyo sanadii ii korodhaba nin khayrun sii siyaadsanaya igaba dhig wajcal ilmowta geerida igaba dhig haddii aad geeriba ii keento geeridana raaxatalni min kuli shari shar dee igu iman lahaa oo sharkaa adduunye ama mid aakhira waxaan kaga nasto oo badbaado macnaa inta nool ahayda noloshayda mid wanaag ku kasbanaya igaba dhe iyo khayr haddii geeri ay timaadana geeridii mid shar iyo dhibaato aan kaga raaxaysanayo ilaah igaba dhigo hadday fidna iyo waxyaalo imanayaan dee xaggaagaba ruuxdayda uma qabo taasuu rasuulka ilaahay kuba ducaysan jiray waana ka hadalkaa qurdubina waa ta aan soo naqliyey xadaثna moxamed ibn musanى وmoxamed ibn bashaari qala xadaثna moxamed ibn jacfari qala xadaثna shucbaة can abi isxaaqa can abi اlaxwasi can cabdillaahi can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam annahu kaana yaquul wuxuu odhan jiray waa ducooyinkiiba rasuulka ilahi baan kuba jirnaa waa dacooyinkii jawaamicda ah allahuma inii asaluka alhuda wاltuqa wاlcafaafa wاlghina waa tacayir oo kooban lakiin macnaheedu ballaadhan yahay allahuma ilaahayow inii anugu asaluka waxaan ku weydiisanaya alhudaa hanuun aad i hanuuniso oo de waxa weeyaan waa dadkii aad uba nicmaysay waa de ihdina siraada almustaqiima siraada aladiina ancamta calayhim waa siraadkaa toosan aad iguba hanuuniso watuqaa cabsi aad igu arsaaqdo dhowrsasho aan xumaantii ka dhowrsadoon ka badbaada dee wanaagiina aan laba imaado walcafaafa dhowrsooni wixii xumaan macaasidii xaaraamtii shubahaadkii aan ka dhowrsoonaado iyo walghina waa hina nafsi maaha xoolo badan eh waa qaninimo iyo qanaaco naftaydu ay noqoto taa dee aada igu arsaaqda hina nafsi oo ruux waa qanaacadii wixii ilaahay siiyey uu kuma qancaya dee ilaahina waa u barakaynaya waa tii rasuulka ilaahay yihi laysa alghina can kasrati اlcarab inama alghina hina nafs qaninimada dhabtii ma aha xoolo badan oo waayo ninba ninku ka xoolo badan yahay haddaanu qanaacadan qalbigaa helin dee sii kordhi unbuu leeyo maba dhergayo adduunyo lagamaba dhergo si rasuulka ilahi yihi ninku haddii laba siiyo waadi ama doox dhan oo wada dahaba mid labaad unbuu dooni lahaa haddii laba looga dhigana mid saddexaad walan yamla'a jawfahu ilaa turaab ayna adab calooshiisana ciidunbaa buuxisa laakiin tani waa qaninimadii nafta qanaacadii iyo waa dee hinanimadii naf nafsiga ahayd weeye wاlghina waxaa taasu kuba ducaysan jiro dacooyinkiisi kaba mid ahayd وxadaثna بن المصنب بن بشhاaر qال xadaثna cبدالرحمن عن سفyان عن أبي اسحاq بhada الاسناaد مثل غayr أن بن المصنى ina mصنى qاla في riواayati والcفةa halkaa والcفاafa bedelkeeda والcف waana isla macno xadaثna abubكر بن abي شhaybta isحاq بن ibrahim ومحamed بn cabdاللahi بn نmayri وlفظ لبn نmayri qala isحاq aخbarana وqala الآkخrاni xadaثna abu muعaawiyaةa عan cاaصimi wa cاaصم الأحول can cabdالlahi bn اxaariثi waa nin dee kolley ansaar ahayo nasiib moxamed ibnu sirin adu waynu taabici dhexaa aynu hore usoo maray iyo wa can abi cثmaan الnahdiy can zayd bni arqama qaala zayd baa wuxuu ihi laa aqulu lakum idinma odhanayo ilaa kamaa kaana rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam qowlo macnaa idinma sheegayo waa ducadan buu soo wadaa rasuulka ilaahi wuxuu odhan jiray uun mooye kaana waxaa yaquulu allahuma inii acuudu bika min اlcajzi wاlkasl wاljubni wاlbkl والهرم وعdاaب الqبر intaba xalaytaynu soo aragnay اللهuma aati نفسي تaqواha ilaahu naftayda sii cabsideeda وزkihaa ظahir adugu أnta khayru man زakاha adaa dee ah ka isagu ظahiro ka u khayr badano de cid maaha afcal tafdilku baabkiisa maaha adiga ah ka weligeeda ee tawaliyaye abuuray ee leh ee ku taصarufayo oo adiga ah dee cid dahirta cidda uguba mudan eh ilaahu io ظahir o nadiifi anta waliyuhaa weligeedaatay wamowlaha allahuma inii acuudu bika min cilmin laa yanfac waa ducadiisii ilaah waxaan kaa mag waa inagu ina barayaa cilmi aan waxtarayn waa cilmigaan lagu camal falin waa cilmigaan ruuxa xujo ku noqonaya waa cilmigaa jahligu uga fiicnaaba weyo kol hadduu ku camal fali waayo ku dhaqmi waayo isagoon baran ayaa loo qaatay oo dee jahli waaba loogu cudurdaari lahaaye de waa xujadii saawa lqur'aanu xujatu laka wacalayk dee isagii markuu markaa de cilmigaa aan nafcigalayno waa kaa ruuxa xujo ku noqonaya ee dee uu kuba halaagsamayo halkii uu kuba badbaadi lahaa wa min qalbin qalbi laa yaksha aan khushuuc ahayn oo dee waanadii iyo wixii ama markuu cibaadadii ku jiro ama marka la waaniyo ayaadkii ilaahay aan khushuucayne umuuraha aan ku raadoobahayn ee salaadiisi iyo cibaadaadki iyo daacaadki iyo dikrigii ilaahayna aan khushuuc ahayn wa min nafsi naf laa tashbaca aan dhergahaynba oo taas had iyo goorun dee doonaysa ziyaado wa min dacwatin iyo dacwo laa yustajaabu laha aan la aqbalahayn oo dee ducadii aan la aqbalahayn oo dee maanic baa jiro kolley oo adigu lama aqbalayo ilaahayba ma aqbalayo ilaah umuurahaas baan kaa magan galay waana dee ducooyin weyn sajciga halkana dee waa sajci aan isagu wax takaluf iyo waxyaalahaas aanu kuma sugnayn oo maanic ma jiro markaanu fikir iyo doondoon iyo wax kusoo baxay bal cibaaradan iyo cibaarada uge aan ahayn alfaadahan isku midkeen xadaثna qtaybaة بن سacيidi qaala kolley waxay noo soo socdaa waa adkaarun dee laqba saasana uma baahno waan carabkaan marine inta casharka iga hadhay xadaثna qtaybaة بن سacيidi qaala xadaثna cabdالواxid بن زiyaadi can الxasan بn cubaydالlahi qaala xadaثna ibrahim بن سweydin النkhaciyu kolley waa nin taabici ah oo taabicmeeye saadisa weeye labadooda waa isla dabaqo xasan ibn cubaydالlah بن crwة النkخacي waa isla reer iyo ibrahim بن سweyd النkخacي maaha ibrahim الtaymi ibrahim ibrahim imaamkii aha ibrahim نkخacي ibrahim بن يزيد maahe labaduba waa saadiso waa laba nasiqaa horena waay meel hore way kusoo mareen qال وxu uhi xadaثna cabدالرحمن بن يزيد waa cabdiرaحmaan بن يزيد iبن qays weeye waa أswad iبن يزيد iyo walaalkii calqamana ninkii calqamana dee iyagu adeerkoode can cabdالlahi bni mascuudi qaala kaana rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalama idaa amsa markuu galabaysa wuxuu odhan jiray qaala amsaynaa waamsa اlmulku lilahi waa adkaartiigi subaxda iyo galabta walxamdu lilahi laa ilaha ilا اllahu waxdahu laa shariika lah inta dikrigu waa ka dheer yahay galabtii iyo subaxdiina waa lala imanaya subaxdiina halka amsayna un baa lagu bedelaya asbaxna si ay noo soo socota riwaayaadka dambana inoo taamyeelayo abakano qaala axasanu xasan baa wuxuu ihi فxadaثnي زubayd زubayd ba wuxuu u waramay waa زubayd اlyami weeye an dee hore kitaabka aynuguba soo maray zubaydka laba kitaabka kuma jire أnahu xafida can ibrahima ibrahim inuu ka xafiday في hada xadiidkan له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم أسألك خير هذه الليلة وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها وللرواية تامة وقصي تام صبا نوضا بيسا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر مركا معنوح ويانون xasan ibnu cubaydillahi xadiidka ibraahim ibnu suweyd nakhaaci buu ka maqlay dee sanadkiisuna waa kaan aragnay isaga inta uu ka xafiday hagaag ugaba xafiday waxay ahayd amsaynaa waamsa lmulku lilahi walxamdu lilahi laa ilaha illa اllah waxdahu laa shariika lah laakiin ciddii kale kaba warisay waa zubayd ulyaami oo kaba wariyey isaguna ibraahim ibnu suweyd ayaa isaga wuxuu u kordhiyey inuu ka xafiday dee ibraahim isagoo sanadku kii hore un uu yahay intan ziyaadad ahoo macnaa ujeeddadu sheekiisii kama wada xafidin xadiidka ee laakiin ninkan kale ayaa u sugay oo intan kaleo isaguna waa dabaqadoodune waana tan riwaayada kale xadaثna cثmaan بn abi shaybata qaal xadaثna jariir can اlxasan bn cubayd الlahi can ibrahim bn suwaydin can cabdالرaحman bn yaziid can cabdالlahi wa ina mascuud qaala kana nabiy llahi salى اllahu عalيه wasalam idaa amsa markuu galabaysto ee galabta uu gaadho qaala wuxuu odhan jiray amsaynaa waamsa lmulku lilaahi walxamdu lilaahi waa tan baa uta laa ilaha illa اllah waxdahu laa shariika lahu qaala markaa wuxuu yihi waxaa odhanaya ninkii xasan ibnu cubaydilah uraahu waxaan u malaynayaa qaala inuu yihi ibraahim fiihina waa kelimaadka dhexdood oo lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calى kuli shayin qadiir rabbi asaluka khayra ma fi hadihi leylati wakhayra ma bacdaha wacuud bika min shari ma fi hadihi leylati wa shari ma bacdaha oo habeenkan sharkiisa iyo waxaa ka dambeeyaba sharkiisaan kaa magan gelaya rabbi acuudu bika min alkasal wa suء اlkibar waa daxun wa ardal اlcumr rabbi acuudu bika min cadaabi fi الnaari wacadaabi fi اlqbr waida aصbax hadduu waa berisana qaala wuxuu odhan jiray dalika ayضا laakiin muxuu bedeli jiray aصbaxna waصbaxa اlmulku lilahi inta kalena waa iska mid bal adkaartii subaxda iyo galabta xadaثna abu bkr بn abi shaybata qaala xadaثna xusein bn عaliyi can zaa'dةa can اlxasan bn cubayd الlahi can ibrahim bn suweydi can cabdالرaحman bn yaziid can cabdالlahi qaala kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa amsa marka uu galabaystay ama uu gudagalo galabtii qaala amsaynaa waamsa lmulku lilahi walxamdu lilahi laa ilaha illa اllah waxdahu laa shariika lah allahuma inii asaluka min khayri hadihi leylati wakhayri ma fiiha wacuudu bika min shariha wa shari ma fiiha allahuma inii acuudu bika min alkasali wاlharami wasuءi اlkibari wafinati اdunya wacadaabi اlqbr qaala alxasan bnu cubaydillahi wuxuu uhi wazaadanii fiihi zubaydu wuxuu ii ziyaadiyey can ibraahima bni suweydin can cabdiraxmaan bni yaziid can cabdillaahi rafacahu annahu qaala inuu yihi isagoo xadiidka kor yeelay laa ilaha illa hu waxdahu laa shariika lahu waa inta ka maqnayd lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir xadaanaa bal waa laba xadiid baa weli inoo dambeeya baabkii inooga harsan lakiin waa laba xadiid oo kookoobaneh xadaثna qtaybaة بن سacيidi qaala xadaثna layث can سacيid بn abi سacيidi can abihi can abi hurayrata ana rasuula الlahi slى الlahu عalيه waslم kana yaqul laa ilaha ilا اllah waxdah aعaزa jundah wanasara cabdah wagalaba اlأxzaaba waxdah falaa shaya bacda macnaha iyadana tana waxay kaa mid ahayd waa tahliilyadiisii iyo de adkaartiisii uu rasuulka ilaahi laba iman jiray laa ilaha ilا اllah waxdah acaza waa cizeeyey jundahu waa ciidankiisii waa ka iyagoo markii hore mustadcafiin ahaa waa kaa ilaahay subxaanaه watacaala dee islaamkii kalabadii iyo cizigii siiyey wanasara cabdahu addoonkiisii moxamed ahana waa u nusreeyey wakalaba uu ka adkaaday se lafdi kale hazamaya waana iyadna rasuulka ilaahay noogaba sugantah ee uu ka qaalib noqday alaxzaaba kuwii isa soo bahaysay isa soo urursaday waxdow waa maalintii khandaqba gaaladii isu wada timi ee meelo kale iskaga wada timi ee doonayey dee ciidan badan bay isu keeneen inay baabiiyaan bay ka farxashaanba rasuulka ilaahi iyo muslimiintii iyadoonay muslimiintu dagaal ku qaadin aan waxa weeye taas buu isagu ka qaalib noqdo dee ciidan uusoo dirayo dabayshi ayaabuu iyagii ku jebiyey falaa shay-a shay ma aha nin bacdahu waa shay dee isaga ka soo hadhay oo wax nusraynayo oo cid wax u tarayo taasi maba jirto ama laa shay-a bacdu siya anta alawaldi aan kuba soo maray xadaثna abu quraybin mxamed ibn اlcalaaءi qaala xadaثna bn idriis qaala samictu caasima bna kulaybi can abi burdata can caliyi wacali bn abi aalib amiir اlmuminiin qaala wuxuu yihi qaala lii rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu igu yihi isagoo baraya duca uu ku ducaysto qul allahuma hadinii wasadidna waa inta yare kooban laakiin waa duco jaamica ilaahu ihanuuni oo dariiqa toosan igu hanuuni wasadidnii itoosi taas buu yihi intaasuu yihi saa ku ducayso rasuulka ilaahay wuxuu ku yidhi na markaa u raaciyo wadkur macnaa si aanu uba iloobin hadduu labada lafti kala iloobo ama dee macnihiisa suu ugu tilmaamo labada macnaha ay tilmaamayaan iyo wax nadiir u ah ama dee macnahooda markaa yar ifinaya wadkur waxaad xustaayo markaa dee aada bilhudaa hanuunkan dee aad leedahay allahuma ahdini hidaayataka ariiqa waa hanuunkaaga dariiq cid ku hanuuninaysaad ku toosinaysoo kale oo dee ciddii iyadu haadi ahayd ee dariiq cid tusaysay kama baydhbaydho kama leexleexdo bal markaa taas oo kale taas macnahan hudaha taa ku xusuuso oo xusuus bay kuba noqon wasadaadi sadaadka wadkur bisadaadi weeye sadaadkana waxaad ku xusuusataa sadaada sahmi leebka toosintiisa oo leebkii dee aad baa loo toosiyay hadduu qalocun yar leeyahay dee meeshii lagu ganayey uu ka baydhayaa markuu toosan yahin buu halkii lagu ganayey gaadhaya haddaba sadaadka halkana waa dee toosidii diintii laguba toosnaanayey camalkiisii ruuxu uu toosinayey sunihii rasuulka ilaahay uu laazimayey shareecadii aanu ka leexleexanayn taasba weeyaane bal lafdiga sadaad iyo hidaayada kuugu sugan kuwaa ku xusuuso macnuu kaa weeye ama labadaa lafdi ayaaba dee ad labadan lafdi ku xusuusinayo hadday kaaba baxsadaan kuwaasaad kuma xusuusanaysaa وxdثna بن نmayri qال xadثna cبdاللahi yعni بن idris qال أخbarana cاaصم بن كuرayb بhda الاسناaد qاaل qاala li رasuul الlahi صلى الlaه عليه وسلم qل اللهma iنii أsألka الهudى والسdاd ثuma ذakra بmثله والله سبحaنه وتaعالى عlى سبحaanaka اللهma بحaمdka أشhهad an laa ilah إلا أnت استغفirka وأtوب